waxaa weli socdaa qulqulka iyo socodka dheer ee dadka ay abaaruhu barakiciyeen ay ku gaadhayaan magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya halkaas oo ay miciin bidayaan si ay uga helaan nolol qoysas badan oo barakacayaal ah oo ku sugan magaalada muqdisho iyo kuwo hor leh oo saacadihii lasoo dhaafay gaadhay muqdisho ayaa waxaa la gaadhsiiyey deeq cunno ah oo ay ururiyeen dhalinyaro iskood isu xilqaamay wariyaha v o a axmed xasan colaad ayaa warbixintan ka soo diray magaalada muqdisho in ka badan konton qoys oo isugu jiray kuwo barakacyaal ah iyo kuwo saacadihii dambe soo gaaray daafaha magaalada muqdisho ayaa loo qaybiyey deeq ka koobneed bur bariis iyo saliid waxaana deeqdaasi lagu soo iibiyey lacag laga soo aruuriyey baraha bulshada ay ku kulanto qoysaskani oo ku nool deegaanka tareedisho oo ku yaala duleedka magaalada muqdisho ayaa ammaanay dhallinyaradii deeqdaasi gaarsiisay ayagoo sheegay inay aad ugu baahi qabeen inshaalla maadey aamin aliraane maxaliisi iyo beriid iyo bur iyo saliid halka ilaahay inas u gargaaro aakhri adduun ilaahay u kaalmee haweenkii hilba koreen ilmaha duurkaardeen ani haweenkii ilmaha ka dhali oo weyn oo waayeel ahaa la jir ninoo dhab ilaahay hanaga dheeree ilaahay dhib waa naga dheere intaama soomaali waan ku dhex jirnaa dhab ma jir waa la raysatay ilaaha dhab waa qabnaa waxaan ka soo baran kacay meellayidhaha warmahan wali warmahan aan ka soo baran kacan xoogaa riiya xoogaa halaan oo lo aan haysanay kuwii way dhammaadeen hadday dhammaadeen ilmihii ay ka soo horreeyey qaraabaday kala aadeen anigii qoftii waayasheeda soo kacnay intaan imaanin insha allaah ilaa idankiis musmaa gacanta lagu qabto alxamdulilah ummadda waxna siiso walaalaynoo dhallinyarada boqolkiiba boqol waa ku mahadinaynaa madaxoo kor allaa ka dhiga soomaali jirto waaye alaabjaadi cawiil cabdulaahi xalaneh oo muqdisho jooga iyo cabdiqaadir booska oo dhallinyarada qurbaha ku nool ah ayaa lahaa fikradda inay deeqdani ururiyaan baraha bulshada loogu sameeyo dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool waddanka soomaaliya waxaana tan iyo markii barnaamijkani ay bilaabeen dhallintu ay sheegeen inay soo ururiyeen lacag ka badan shan kun oo doolarka maraykanka ah cawiil cabdulaahi xalaneh oo muqdisho ku sugan ayaa waxa uu sheegay in soomaalida gurmadkani ka qayb qaadatay deeq bixintiisa sii wadayaan oo baraha bulshadana ay ku caawin doonaan dadka soomaaliyeed sidaad u jeeddaan brogramkan aan hadda maanta aan samaynayno oo samafalka ah waxaan ka aruurinay walaalo dibadaha joogo iyo qaar gudaha dalka joogo intaba waxaan ugu aruurinay haddaan idiin sheegno waa aalad aad haddaan dadka qaar ay maqlaan aad ula yaabayaan snabjad brogramka la yidhaahdo inta badan dhallinta waxaa lagu yaqaanaa inay waxyaaba bilaab micnaa ama xalfado ama aroosiyo ama brogramyo kale ee leeyihiin ay iskaga soo duubaan maanta waxaa mahadda ilaahay iska leh ee ugu sugnaatay in snabjad dhaqaale laga soo aruuriyey oo dadkii u baahnaa la soo gaarsiiyey waxay taagan tahay maalin qad walaalkaana quudi maalin u qad si walaalkaa maanta uu asagan u quudo waad u jeeddaan maanta dhibaatada dalka taagan brogramkaas snabjadka waxaan ka aruurinay dhaqaalo aad u fara badan welina hooshii waa ay socotaa oo howl istaagta maahan laakiin intaan wax aruurinayno dadaasii dhimanayo wixii ma la sugi karno inay soo bataan ee soo gaaraan ma la sugi karno marka waxaan ugu keliftay inaan hooshii marka ayadoona dhaqaale aruurintii ay socoto inaan gargaarkiina sii bixinno ugu dambayntii abwaan cabdi xasan xarago oo ka mid ah dhallinyarada barnaamijkani ka qayb qaadanaysay ayaa dadka soomaaliyeedku ku baraarujiyey gabay ka hadlayey gurmadka loo samaynayo dadku abaaruhu ay saameeyeen u gurmada dadkiinnii gaajadu dilayso geedaha la hoos yaal u gurmada dadkiinnii guluf iyo colaadiyo gamuunnada isdhaafiyo gaaruunka lala dhacay u gurmada dadkiinnii galgashada hurdada nacay gaajada daraaddeed gama aan habeen helin u gurmada dadkiinnii laga gooyay webigii midhahay guranayeen geeloodii laga dhacay abaartii galoolnayd caanahoodii gaagaxay u gurmada dadkiinnii maantay gabbaad iyo gidaarada u yaallaan waxaad goyn karayso hantidaada uga go'a u gurmada dadkiinnii geeridu xaq weeye intaan iilka lagu gurin ka go'doonsha baahida axmed xasan colaad v o e muqdisho waryahayaga axmed xasan colaad aad buu mahadsan yahay dhinaca kalena magaalada baydhabo waxaa soo gaadhay barakacyaal hor leh oo ka tegay deegaano ku yaala gobolada baay iyo shabeellada hoose kuwaasoo muddo shan iyo toban maalmood ah waddada kusii jiray si ay u gaadhaan meel ay ka heli karaan gargaar cunno ah haddaba warbixinta waxaa magaalada baydhabo isna nooga soo diray waryahayaga mukhtaar maxamed catoosh
qoysaskan barakacyaasha cusub afartan iyo sideedkii saac ee ugu dambeeyey waxa ay soo gaareen xerooyinka barakacyaasha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ilaa saddex boqol iyo konton qoys ayaa soo gaaray magaalada baydhabo labadii maalin ee lasoo dhaafay kuwaasi oo ka kala yimid deegaano ka tirsan gobolada shabeellada hoose iyo baay xerooyinka ay soo gaareen oo ku kala yaalla xaafadaha isha iyo a d c ee magaalada baydhabo oo aan tagay waxaa ka muuqda qoysaska barakacyaasha baydhabo soo gaaray duruufo adag oo dhanka nolosha qaarkood oo ii sheegay inay kasoo lugeeyeen deegaanka buulafulay oo ah xadka kala qaybiya gobolada shabeellada hoose iyo baay waxay u soo socdeen inta u dhexaysa baydhabo iyo buulafulay ku dhowaad shan iyo toban maalmood iyagoo aan wax gaadiida helin cagtoodana maalayay
dhibaato yaa jidka hanaysa hanan haka marne samo goridaanta koyna ridada guri hanuna hana gali wal garas dhaaraaka noolnay dhuuda dhamaati aqal naad ha usudwayni ha lugayni wal biig aroorna wal aangna wal karsana wal ka noolana surfiima qabna jilmed ma qabna inta badan dadkii aan kula kulmay xerada ku taalla xaafadda isha waa dad u badan haween caruur iyo waayeello kuwaasi oo ii sheegay inay ahaayeen xoolo dhaqato xoolihii ay ka baaba'een looya dhabaalayaa loodi dhammaati tumo ishan bir amal ha dareerani ha lugaayani dhibaato lugaa kubu bagni oglaadan walihanayla dareerawnayla dareeri walikal ha dhaafni dhibaato hoogleni hay dhiba antanisheeni bay dhawi raashinla kale walala kale neeray dhibaato inta haniiridi wadan hadda unre
sidoo kale xaafadda a d c ee magaalada baydhabo ayaan kula kulmay barakacyaal cusub kuwaasi oo ka yimid deegaano hoos yimaada magaalada baydhabo barakacyaashaasi ayaan haysan waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha aadanaha sida cunno biyo iyo agab dhankaanoo abaarsaday ilaahay mahadle walay weneywenihay wala ningoy waayn ha tirtirni ha baahani hungur weydiisa adna walaal weydiisa adna baridkay ana buulu kunturgaadla aree manaas ku untuwo siyu raashinna nis noolay ma untina na siyu afkaano wedine weelma wedine aagaado ganta ka qaadnay ganta ka wedne xildhibaan idris cabdidhakhtar oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowladda federaalka oo aan kula kulmay magaalada baydhabo ayaa ii sheegay dhibaato xanuun badan inay haysato barakacayaasha marka aad tagto xerooyinka barakacayaashana aad arkayso muuqaal naxdin leh sida ay u nool yihiin anigoo ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya baryahan waxaan ku mashquulsanaa aan la qeybsanaya dhibaatada jirta oo biyo la-aanta iyo shuban biyoodka iyo abaartan oo kasii daran aan dhihi kara abaarihii soo maray laba kun iyo toban iyo kowdii iyo kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo kowdii maanta maanta xaadir eh magaalada baydhabo waxaa soo gaaray ku dhowaad boqol iyo lixdan iyo sagaal qof oo ka kala yimid tuulooyinkan buulofulaaye doodaale geelwaay iyo tuulooyinka agagaarkeeda ah iyo deegaanadan manaas saa ka warqabtaan erideeda bootis iyo korow dheere ilaa dadkii oo shabeelowan deganaa abdurug eedin gaalbeel badanbaday buuli yuusuf dhubooy wari tuulooyinkaasna waa laga soo qaxay biila-aana loogu soo qaxay ummadii hadda waxaa usii dheer shuban biyoodkaas maanta waxaan la yaabay dad ka soo qaxay tuulo la yihahdo doodaale oo dad u badnaa dadka xoolo dhaqatay u badnaayeen waxay ii sheegeen in xoolahooda dhan ay dhamaadeen bishaan dhan ma aadin xataa muqdisho waxaan ku mashquulsanahay saan dhibka ula qaybsan lahaa bulshadayda maanta waxaan samaynaynay dadkaas oo kasoo qaxay meeshaas oo shuban biyoodna ku dhacay sidii wax loo gaarsiin lahaa faleebooyin aan u gaarsiinay markaan waxaa la rabaa ummadan in lasoo gaaro waayo xaaladda aaday uxun tahay xaalad lamid ah ma jirto waxa waaye dadka waa dhimanayaan hadda wiigii hadda lasoo dhaafay laba boqol soddon iyo sagaal qofaa ku dhimatay hataa laga soo bilaabo deegaankan la yihahdo degmada rabdhuur agagaarkeeda buurdhuxunle washaaqa quracle ilaa aad waajid ka imaanaysid waajid erideeda hadda waxaa ugu daran ceelboon ugu daran waxaa la ii sheegay afartan iyo kow qof inay ku dhinteen agagaarkaas ceelboon iyo safar nooley waa meel meel dhaanta male hadda qayladhaan xalay waxaa ka timid degmada diinsoor iyo degmada qasax dheer oo la hilmaamay oo haba yaraatee ilaa ay hadda hal mar ah wax loo geeyay qasax dheere mehe cid hadda maxaa la lahay gurmud u fidisa male dadkii waxay bilaabeen inay qof walba meeshuu joogo uu ka soo baxo barakacayaal hor leh ayaa maalin walba soo gaara magaalada baydhabo kuwaasi oo ka soo barakacay deegaanada abaartu ay ku dhufatay ee koonfur galbeed waxaa intaasi sii dheer cudurro ka dhashay biyiyarida ka jirta deegaanada koonfur galbeed taasi oo ay ku geeriyoodeen dad aada u fara badan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo